fadhigii golaha wasiirada somalilan ee maanta ayaa mudanayaasha maamulkaasi waxa ay su-aalo ku weydiiyeen wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda doctor sacad cali shire kuwaasi oo badankood uu la xiriiray heshiiska dekeda berbera sababaha keenay in etoobiya la siiyo saamiga maalgashi iyo sidoo kale saameynta heshiiskaasi waryaheena barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeyso
fadhigii golaha wakiilada ee maanta uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha sibaashe maxamed faarax ayaa furitaanka kadib waxaa golaha warbixin siiyey wasiirka arrimaha dibadda doctor sacad cali shire wasiirku waxa uu ka warramay ujeedada socdaal wafdi uu hogaaminaya ay ku tegeen dalka imaaraadka waxaana u sheegay in socdaalkaasi ay ku ahaayeen afar wasiir iyo maarayaha dekeda berbera islamarkaana ay wehelinayeen mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin sharciyaqaano caalami ah warbixinta wasiirka oo u dhignayd su-aalo uu isweydiinayay islamarkaana raacinayay jawaabahooda ayuu ku sheegay in socdaalkaasi ay kusoo galeen laba heshiis oo kala duwan kaasoo mid ka midii saddex geesood ahaa oo dhex maray somalilan d b weld iyo etoobiya halka heshiiska kale ay soo galeenna u dhex maray somalilan iyo d b weld kaasoo la xidhiidha aasaaska aagga ka caagan cashuuraha ee freeson loo yaqaano wasiirku waxa uu sheegay in heshiiska horumarinta dekeda berbera ay saddexda dhinac ku midoobeen shirkadda d b weld berbera kuwaas oo uu saamiyada wada leeyihiin saddexda dhinac ee kale ah somalilan etoobiya iyo d b weld doctor sacad cali shire waxa uu sheegay sababta etoobiya heshiiskan usoo gashay inay tahay inay ku maalgashabayso ilaa siddeetan milyan oo dollar oo lacaga iyo sidoo kale in yihiin macmiilka dekeda berbera lana rabo in ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac uu noqdo mid dheelitiran sida uu hadalka u yidhi mar uu ka hadlayay doorka etoobiya ku leedahayna waxa uu yidhi etoobiya miyay miyay dekedday nala maamulaysa maya dekedda waxaa maamulaysa shirkaddaa maamulaysa iyo shirkadda saamiin bay ku leeyihiin boorkana xubnay ku leeyihiin laakiin maamul nala maamuli mayso wasiirku waxaa kaloo uu sheegay in horumarinta degedu ay qaadan doonto muddo laba sanno ah waxaana xusay in dalalka etoobiya suudaanta koonfureed iyo uganda oo ah dalalka aan badaha lahayn la filayo inay dekeda berbera ay u adeegto kuwaasoo uu sheegay inay korarka dadkoodu xawaaro ku socdo dhaqaalahooduna kobceeyo mar uu ka hadlayay sharciyadda heshiiskani ku fadhiyo waxa uu wasiirka arrimaha dibaddu yidhi
heshiisku waa sharciga wuxuu ku salaysan yahay heshiiskii halkan uu baarlamanku uu ku ansixiyey somalilan wuxuu ku salaysan yahay dastoorkeenna oo u oggolaanaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay la galaan heshiis cid saddexaad amba dal ha ahaato amba shirkad ha ahaato sharciga caalamkana ma diidayo sharciga soomaaliya federaalka soomaaliya inama qabto dadkeennu farmaajo may dooran dadkeennu may dooran xildhibaanada xamar fadhiya may dooran ma matelaan iyagu dantoodana kama talin karaan dadkeennu waxay doorteen xildhibaanada halkan soo fadhiya waxay doorteen madaxweyneheenna madaxweyne ku-xigeenkeenna miyay dowladda soomaaliya xaq u leedahay inay hortaagto heshiiskeena maya xaquma laha wuxuu ka soo horjeedaa runtii diidmahaas waxay kasoo horjeedaa jaarnimadeenna nabadkooda noolaashaheenna xuquuqda bini aadamku uu leeyahay inuu noolaado haru maro ayay runtii kasoo horjeedaa miyuu ishortaagay ishortaageen heshiiskan iyo harumarkeenna miyuu wax yeelayaa wadahadalkeenna haye wuu yeelaya
doctor sacad cali shire waxaa kaloo uu ka hadlay shirkad dhowaan laga aasaasay dalka imaaraadka oo magaceeda loo baxshay shirkadda maalgashiga somalilan taas oo uu aasaaskeeda iyo sharciyadeeda weydiimo badan ay ka dhasheen waxaanu sheegay inay shirkadaasi leedahay dowladda somalilan sida uu hadalka u yidhi mudanayaasha golaha wakiilada ayaa warbixintaasi kadib su-aalo weydiiyey wasiirka mar la weydiiyey in heshiiska d b weld uu diidayay in dekado kale laga sameeyo somalilan waxa uu ku jawaabay
arrinka ku saabsan heshiisku wuxuu inoo diidayaa dekado kale inoo diidi maayo dekado inoo diidi maayo dekado kalena waynu samaysan karraa shirkadda d b weld ayaa muddo haatan sanad laga joogo la wareegtay dekeda magaalada berbera maamulkeeda mar la weydiiyey wasiirka lacagta sanadkaasi kasoo gashay xadigeeda iyo xisaab xidhkeeda waxa uu jawaabtii ka bixiyey ay noqotay arrinka maxaan idhahdaayeen maxaa ka soo baxay iyo seebaa maxaan idhahda inu qaybsanay iyo maxaa inakan naga soo galay horta iminka waa sanad unbaa laga joogaa march markay dhammaato sanad baa dhammaanaya sharcigu wuxuu odhanaya sanadkaas markuu dhammaado waa in xisaab xidh la keeno markaasi caddaan doonto auditor noo shirkadda way leedahay inana xaq baynoo leedahay inaan auditor kale oo madaxa banayna noo qabsano wixii xisaabe ka soo baxa baynu markaasaynu diyaarki doonaa haddii waxaynaan heliy haddii inaan helin bay geesta kale waxaa wasiirka la weydiiyey damaanad qaadka shirkadda maalgashi ee laga sameeyey imaaraadka laakiin tan mid dad lagu dhacaayo maaha waa shirkadii dawladdu iyadoo ay leedahay wax kalena maba qabatee wuxunbay fududaysaa un dadka doonaya waddanka inay maal gashadaan mid dadkeenna lagu dhacayo maaha waa duni dad shirkado kale aan kusoo jiidanayno si ay waddanka inoogu yimaadaan sidaa darta aan sheegayna haddii arrinkaas waxaad moodaa runtii inuu inuu fahamkiisu qallocday baad moodaa bilowgii oo la xumeeyey anu waxaan qabaa inay faa'iida noogu jirto dadka qaarkood ayaa isweydiima ka keenay saamiga ay kala qaadanayaan dekada berbere maalgashigeeda dowladda etoobiya somalilan iyo d b weld weydiinta arrintaasi ku saabsan ayaa isla wasiirka la weydiiyey maxaa la qaybsanaya waa maxay waxaa la wada yeelanaya waxaa la qaybsanaya waxa weeye waa sheeriska shirkadda d b weld berbera ayaa la yeelanayaa dekada dee innaka iska leh shirkaddanuu dekada maleheda way maamushaa marka waxa wey waa shirkadda dekada maamusho saamigeeda ayaa sidaa loo kala leeyahay kaasaa la qaybsanaya cid walbana dee wixii ay gashakali ku leedahay intaasi kadib ayaa mudanayaal ay ka mid ahaayeen xuseen axmed cige ibraahim mahdi buuba iyo sidoo kale maxamed faarax qabiille waxay ku tilmaameen heshiiskaasi inuu madmado ku jiro loona baahan yahay in isagoo dhammaystiran goraha la horkeeno barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa